فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa sagaalka bisha safar sannadka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah sariyo uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u diray howlgal gaar ah oo uu allaah ku badbaadiyey mucjiso kadib markii ay soo wajahday halis haddaba maxay tahay mucjisadaas iyo halista soo wajahday sariyada kelimad ku aadan ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan inshaa allah maxaynu kala soconnaa taariikhda aasaaska maleeshiyaadka murtasaqada ee shirikadda fagner ee dhowaan hogaamiyaheeda uu ku dhintay diyaarad kula burburtay magaalada moscow ee caasimadda ruushka warbixin ayaad dhegaysan doontaan waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan maxaad ka taqaanaa taariikhda hogaamiye zumbi oo raayada islaamka kor u qaaday markii ay reer galbeedku addoonsadeen muslimiin badan dhisayna dowlad islaami ah warbixin ayaad dhegaysan doontaan ee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal قضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka sariyo uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam u diray howlgal gaar ah oo uu allaah ku badbaadiyey mucjiso kadib markii ay soo wajahday halis haddaba maxay tahay mucjisadaas iyo halista soo wajahday sariyada waxaa kelimadan ku eegaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin
حيث النجوم نراكم يا سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة حلقات آه أنكجها الله إنه بشان سفر دعوين كي دعي دعوين كي هو وينا مركا آه حلقة دينا حكسو قادنا إن دعذا كلا وأيضا تاريخي أحد بشان سفر سنة سديدات أي دعذا وحاجرتي آه صريح ciidan duulaya sariya waxaa la dhihi jiray ciidanka nabigusa la socon oo saxaabada ayaga ka kooban oo meel ku duula la dhihi jiray sariyadaas oo nin la yidhaha uu watay khaalib ibn cabdillah alleythi niman la yidhaahdo bani mulawax ayaa loo diray oo gaalo ahaa la soo dagaalamo meel la yidhahdo kadiid halkaasu marka ayuu ku jahaysnaa saxaabigaas ciidanka watay marka waxaa nooga sheekeynaya qisada nin saxaabi oo la yidhaahdo jundub ibn mukayth ama makith aljuhani wuxuu leeyahay nabigu sal alla alay wasalam wuxuu diray khaalib ibn cabdillaah alkalbi nimankaasu u diray meeshaasay deganay alkadiid ay dhihi jireen wuxuuna amray inuu weeraro marka waan baxna buy saryadaasu la socday jundub saa u soconay meel qudayd la yidhaahdo ayaan gaarnay markaasa waxaan meesha ka helnay nin la dhihi jiray alxaaris ibn malik ibnu barsaa alleyth baa qabaana marka war maxaa ahayd baan anu meesha waxaan umid bin islaamo wayo waaba socdaaba marka saas mi ahaa inaa islaamtaa meeshaan u timid hadafkaagu intaasuu ahaa in kunta inamaa ji'ta musliman falan yaduraka ribaatu yawman waleyla halkaana joogaysaa yidhah haddaa muslim ahayd oo islaamnimaa u timid meeshaan difaac ka galaysaa halkaana joogaysaa wain kunta calaa kayri dalika istawtaqnaa minka waa kukursanaynaa ba yidhahdeen marka nin nala socday oo saxaabadii ka mid ahaa ayaa loo dhiiba waxay ninkaan meeshaan kusii hay waa kaa tegaynaa anaga sidaa ninki meesha loog ilaa aan kaaga soo laaban hadduu muran kugu bilaabana qoorta ka jira garaf garaf hadduu keeno iyo eeb daro adaa meesha haye madaxa ka jira yidhahda halkan kusii hay waa dhaqaajinay marka waxaan tagnay waadigii meesha kadiid la dhihi jiray xilli casirkiia meeshii degnay marka wuxuu yidhi aniga koox daliicahna la dira marka oo saxan ah marka wuxuu yii meel yaroo taag ah oo kore oo waadiga waxa joogo dhan laga arki karo waana goor kala gaab ah ayaa meel taag inta fuulnay fuulay ayaan dhanbacaadsaday dhulka isla ekiisi si aan arka u daalacdo arada u kala ogaado wax ciidan joogay qaabka waman niman military waa moogta ayaga khatar ah meesha taaggaan fuulay waa kun dhanbacaadsaday wax waqti maqribkii oo mugdi ah nin baa marka soo baxay ay ka mid dadka meesha dadka dadka wada ciidan ah imtixaan ah oo dadka meesha degaan la weerar rabay ka mid ah ayaa soo baxay caradu fiirfiirshay meeshan taaggaa mukul uga jeedo wali mukushaan maanta ma joogin islaantii oo la hadlaya xaskiisa meesha joogtay wuxuu yii horta maanta markaa meelaha maraynay meeshan dalcadda korkeeda mukul kama muuqane mukushaan maxay ahayd mukushi markuu arkay wuxuu yidhi horta bal alaabta noo fiirfiir ama waxaan noo soo galayo eeye iyo balaayo soo gashay alaabta noo soo tiri horta qalabka noo yeel guriga islaanta baa aqalkii soo fiirsa waxaa naga maqnay tiri waa dhan yahay anoo dhan awli waayo qaansadayda iyo labada lebi soo qabay qaansada laba lebi soo qabay qaansada laba lebi u keentay way ugu soo tuuray waa shiishiyahan su u soo wado halkaas ay gelsho dhinaca dalab midig ood marka wuxuu yidhi waa iska siibi tarti ma dhaqaaqin wy hal mid iskama dhaqaaj bahashan iska siibi agteedaan uyi mid labaad ii soo celiyo dhag halkaa garabkaa igu dhufto foodiis mar waa qabtay waa dejiyay bis sidiisu dhabacaada bas markuu labadii laab ugu soo dhameeyey wax dhaqdhaqaaqaya aan la arag ayuu wuxuu yii haweentu wuxuu ku yidhi wallaahi wax meeshaan ka jira ma laha labadan gaboon qofkay ku dhacaan wixii noolba hadday yihiin waa dhaqaaqi lahaayeen buu yidhi asaguna kaarta weyn military wataa in la fahmo ma rabo qodada inay fashilanta lama rabo dhagaxu iska dhig wuxuu yidhi waxaan meesha waxma ka muuqdaane waxaan waa dhaqaaqi laha hadday nool yihiin subaxi waagu hadduu baryo labada leeb iga soo raadi meesha igasoo iga soo qabo si maarata aan hawlahii ugu qabsado waa u kaadimi marka shib sim wey markay inta a xoolay u yimaadeen caanihii listeen ay kala seexdeen aan weerar ku ekayn dusha uga dhaca qaarna waa layna wax alaaba xoola haysteen wixii waadiga deganaa aan kasoo aruurino kadibna si degdeg aan ku baxno isla markii qayla dhaan afartiga isla waa waray waa waa lasoo gala dadkiiyo qaylo kii qaylina qaylsho qoomkii oo dhan waa lagu qaylshiyo annaguna waa baxnay isla markii orod baan ku baxnaye xoolihii wixii baan wadnaaye ninkii xaarisa meesha kasii marnay hore usii kaxisanaye cabbaar markaan soconay ayaa waxaa nagu soo baxay buu yidhi jeyshun laa qibala la afartigiisa ay yarteen ha qabiilkii meesha degan wixii oo dhan baa ciidan tiradii ka batay maguuraan halka kasoo yaacay annaga yahay waxaa noo dhexeeya keliya waadigii annaga buuriyaa sii koran sii soconaa ayagana afartan geesi kasoo yaaceen buu yii meesha laakiin waadigaa noo dhexeeya ilaahay qadartii cajiib yani qolada ilahay u gargaaraya in yansurkum allahu falaa qaali waa ciidan yar wey oo daleecaa laakiin ciidan tiradii ka bato oo aad baadiye tira badan meesha isaga yimid baa kusoo yaacay isla markii roobaa yimid bu aan weliga aan arkin roobkaas oo kale mihigaana markaasaa waadigii dhamaa biyaa xira bu xagga naga fiirsanayo mana ogaa noo soo gudbaanayo annaga iyaga waxaana kala xiray biyahan soconayo waadigii ayaa iska dureeraya biyo soconayo weligood biyahaasoo kale aan arkin baa yimid bas biyaha naga xanibay horalay usii dhaqaajinayo ilaa markii dambe waxa halkaasi nabiga sal allahu alay slam uga galanay xoolay annagu hal cab waxayna dhadha wadana wixii aan soo qafaanana wadana marka waxay ahayd yacni taariikh cajiib badan marka insha allahu tacaala xalqadeenan inahaas ayaan kusoo gabagabayneynaa جزاكم الله خيرا وشكر الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى بالطاعات يجود شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan maxaad kala socotaa taariikhda aasaaska maleeshiyaadka murtasaqada ee shirkadda fagner ee dhowaan hogaamiyaheeda uu ku dhintay diyaarad kula burburtay magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka cabdisamed cabdulaahi ayaa warbixintan ku eegaya
wixii ka dambeeyey kala furfurkii midoogay suufiyaadka waxay saraakiil badan oo amni iyo kuwo milatari oo ka tirsan nisbahaysiga ay u jihaysteen aas-aastaanka shirkad amni oo iyagu si gaara u maamulayaan waxaana shirkadaha ka shaqeeya arrimaha waardiyeynta ee gudaha dalka ruushka lagu qiyaasaa labaatan kun oo shirkadood halka kuwa amniga ee dalka ruushka ka jirana ay dhan yihiin ilaa afar kun oo shirkadood shirkadaha gaarka loo leeyahay ee arrimaha caskariga ayaana tiradooda waxay u dhexaysaa toban ilaa labaatan shirkadooda asal ahaan shirkadda fagner waxay u laabanaysaa shirkadda orelo ka shaqeynaysay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada taas oo sanadkii labada kun iyo saddexdii laga hirgeliyey magaalada orel shirkadan waxaa furtay saraakiil howlgab ah hore uga tirsanaa ciidamada gaarka ah ee ruushka howsha ugu badanna way shirkadan qabanaysay ayaan ahaa in ay ilaaliso masaalixda shirkadaha ganacsiga ruushka ee ku yaala dalka ciraaqa shirkadan orel waxaa ka go-ay shirkada dhowr ah oo ay ka mid tahay majmuucadda amniga ee mowran taasoo barteeda internetka qoraal ay soo dhigtay ay isku tacriifisay inay tahay shirkad amni oo qaabilsan ilaalinta doonyaha iyo maraakiibta badda mara kuwaasoo ay ka qabanayso waardiya gaar ah haddii ay qandaraas ka hesho dhinacyada ay u raran yihiin maraakiibta wadamada ugu badanna oo ay shirkadan ka howlgasho waxay dhacaan afrika waxaana ka mid a wadamada nigeria iyo afrikada dhexe markii ugu horeysay uu magaceeda soo caanbaxana wuxuu ahaa sanadkii labada kun labaiyo tobanka kadib markii ciidamada nigeria ay qabteen sagaal ka mid ah afraada shirkadan oo ku sugnaa dekada logas kuwaasoo lagu eedeeyey inay haysteen hub sharci darro ah markii dambena waxaa damiinatay safaarada ruushka ee nigeria oktoobar labada kun saddexiyo tobankii nidaamka nuseeryada ee suuriya ayaa shirkadan mowraan wuxuu ka codsaday inay ka gacan siiso sidii uu nidaamka dib ula wareegi lahaa ceelal shidaallow ay gacanta ku dhigeen jamaacaadkii halkaasi ka dagaalamayey waana laba sano ka hor inta aanay dowladda ruushku si rasmi ah ugu soo duulin suuriya si ay shirkadan u dhaqangeliso qandaraaska ay heshay waxay aas-aastay farac saldhigiisu yahay hong kong kaasoo loogu magac daray corbes selvanic waxaana mas-uul looga dhigay fadim joseph oo ahaa ku-xigeenkii madaxa kooxda ee mowran shirkadan ayaa ciidan gaaraysa laba boqol lixdan iyo toddoba askari waxay u dirtay dalka suuriya laakiin kuma guuleysan howshooda waxaana mas-uulka shirkadan iyo ciidankiisa markii ay kasoo noqdeen suuriya xabsiga u taxaabay laamaha amniga uu ku eedeeyey inay ku holanaayeen arrimo ka hor imaanaya dastuurka dalka sida muuqatana waxaa raggan oo markii dambe lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah ay beelah u noqdeen loolanka daakhiliga ah ee ka dhexeeya saraakiisha ammaanka ee ruushka isla xilligaas waxaa soo caanbaxay magaca sarkaal hore uga tirsanaa sirdoonka milatariga ruushka kaasoo lagu magacaabo demetri ogthin kaas oo kasoo qayb galay dagaaladii koowaad iyo kan labaad ee ruushka ku qaaday shiishaan ninkan ayaa isaga tegay shaqadii ciidannimada sanadkii labada kun saddex iyo tobanka waxaana uu kamid ahaa askartii shirkadda mowran ee tegay suuriya laakiin kamid muu noqon kuwii u gacan galay ciidamada ammaanka ee raashka sanadkii labada kun afar iyo tobankii ayuu demetri wuxuu aas-aasay shirkad lagu magacaabo fagner magacan ayaana ahaa heesaa jarmal ah oo ninkan si aada heesihiisa u jeclaa diseembar labada kun lix iyo tobankiina wuxuu kasoo muuqday xaflad ka dhaceysay kremlinka oo ah qasriga madaxtooyada raashka xilli maamuus loo sameynaya saraakiishii hore ee raashka bishii maars ee labada kun afar iyo tobankii ayay si rasmi ah shirkadda fagner magaceeda usoo muuqday waxaana ciidankeeda calooshuud u shaqaystayaasha ah lagu arkaya bariga ukrain halkaasoo xilligaas ruushku ka waday dagaalo dadban waxaana ay ka dagaalameen maleeshiyaadkan jasiiradda alqiram donebas iyo lohansk hoos u dhicii dagaalada alqaram kadib waxaa ciidamada fagner loo daadgureeyay saldhig milatari qarsoodi ah kaasoo ku yaala mandiqada moliniko halkaas ayayna ku qaadanayeen tababaro milatari demetri ayaana howshaasi gacanta ku hayay markii uu ruushku si toos ah ugu duulaya suuriya kooxdan waxay dhankeeda dirtay ciidamo badan oo ka garab dagaalamaya kuwa ruushka isla xilligaas waxaa soo caanbaxay magaca nin kale oo lagu magacaabo birgojan kaasoo noqday madaxa guud ee shirkadda iyo maalgeliyaheeda maadaama uu ahaa nin ganacsada ah oo gacanta ku haya maqaayada dhowr ah oo ka furan raashka birgowjan ma lahan taariikh hore oo caskari iyo mid amni waxaa laga ogyahay ayaana ahayn waqti ka mid ah sagaashamiyadii xabsiga la dhigay kadib markii lagu eedeeyey xadtooyo markii uu xabsiga ka soo baxay ayuuna aasaasay maqaayada lagu cunteeyo ilaa markii dambe ay isku dhowaadeen putinna way hore u ahaayeen isku xaafad heer la sheegay inuu noqdo cunto kariyaha gaarka ah ee putin xiriirka dhexmara isaga iyo putin waxay ka saaciidayey birgowjan inuu dhiso imbaraadoriyad ganacsi wuxuuna noqday cidda keliya ee cuntada gaarsiin karta madaxtooyada dalka xafiisyada wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga iyo xitaa talisyada ciidamada maalgelinta birgowjan iyo howlgallada fogner waxay kremlinka u ahayd fursad wanaagsan oo dahabi ah maadaama ay helayaan ciidamo ay ku shaqaystaan haddana wax mushaar ah aan uga baahnayn iyadoo dhanka kale calooshood u shaqaystayaashan loo adeegsanayo howlgallada sumcad ahaan uu ka cabsado raashka inuu ku lug yeesho nolosha birgowjan ayaa kusoo dhammaatay magaalada moscow ee caasimada ruushka kadib markii diyaarad uu saarnaa habeenkii khamiistii sideedii safar sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka ay kusoo dhacday moscow taasoo la rumaysan yahay inuu putin amray in la soo rido maadaama uu ninkan isku dayay afgambi uu talada uga tuurayo putin
qaybaha dambe ee barnaamijka aqooniyo ogaal ayaan isla soo gaarnay maxaad ka taqaanaa taariikhda hogaamiya zumbi oo raayada islaamka kor u qaaday markii ay reer galbeedku adoonsadeen muslimiin badan dhisayna dowlad islaami ah waxaa warbixintan ku eegaya maxamed amiin قم يا أسير وحطم الأغلال واكسر قيودك شامخا ميالا قم فالحياة بدون عزك لم تزل بين الركام تزاحم الأطلال قم يا أسير وحطم الأغلال zumbi waa kelimad ay aad u isticmaalaan shirkadaha aflaamta kuna soo noqnoqotay dhagaha dadweynaha laakiin weligaa ma isweydiisay waa maxay asalka eraygan ma og tahay in magacan uu leeyahay hogaamiye haween oo isagoo kale ay yar tahay in la helo mise la socotaa inuu yahay hogaamiye weyn oo raayada islaamka kor u qaaday markii muslimiin badan la addoonsanayay islamarkaana dhisay dowlad islaami ah joogitaanka muslimiinta ee qaaradda ameerika waxa ay soo bilaabatay ka hor inta aanu reer galbeedku soo gaarin dadkii ugu horreeyey ee yimaada waxaa ka mid ah shahaabudiin bin maajid muusa bin saadiq iyo badmaaxayaal iyo dhulmareenno kale oo muslimiin ah arrinkaana waxaa qiray taariikhyahan reer baraaziil ah muslimiintu waxa ay soo gaareen baraaziil xaaladeeda ayayna daraasaynayeen ka hor bortuqiiska sannadkii kun shan boqol miilaadiyada imaatanka bortuqiiska ee baraaziil waxaa gacan ka siiyey badmaaxiintii muslimiinta kuwaasi oo khibrad u lahaa socdaalka iyo samaynta maraakiibta sidoo kale qaar ka mid ah muslimiintii andulis ayaa si qarsoodi ah uga soo hayaamay dhulkii andulis oo ay gaaladu qabsatay iyagoo u socdaalayay dalka baraaziil waxayna ka soo carareen maxaakimu taftiish oo ah maxkamad ay samaysatay gaalada laguna beegsanayay muslimiinta andulus markii ay dalalka yurub soo galeen qaaradda ameerika waxa ay kala qaybsadeen waddamadii ingiriiska iyo faransiiska waxay qabsadeen waqooyiga ameerika bortuqal iyo sbein waxayna qaateen koonfurta ameerika laakiin ingiriiska iyo faransiiska waxa ay go'aansadeen inay la degaan dadka asalka ah iyagoo isku arka in hunuudda asalka ah ay ka fadli badan yihiin ayna hoggaanka u qabtaan si ka duwan sidaasi bortuqal iyo sbein ayaa waxa ay go'aansadeen in hantida dadka la dhaco lana laayo dadka asalka ah waxayna shicaar ka dhigteen dil kadibna dhac kadibna boob taasi oo ka dhigtay maanta waddamada koonfurta ameerika inay noqdaan waddamo dhaqaalahoodu liito marka loo eego waddamada waqooyiga ameerika bortuqiiska ayaa nasiib ahaan u helay baraaziil halka sbein ay heshay intii kale ee koonfurta ameerika waxa ay bilaabeen qorshayaal ballaaran oo ka dhan ah reer baraaziil waxay dileen dadka asalka ah sidoo kalena waxay dhaceen hantidooda bortuqiiskii ayaa la yaabay ahraamta dahabka ee ay ka heshay dalka baraaziil mana haysan awood ku filan oo ay ku rarato sidaasi darteed waxa ay bilowday howlgal ay ku baadigoobayso addoommo ay ku rarato dahabka baraaziil waxay weerartay xeebaha dalalka islaamka ee galbeedka afrika si ay u soo kaxaystaan dadkii muslimiinta ahaa sannadkii kun shan boqol soddon iyo sideedii waxayna wax ka yar afartan sano kusoo qafaasheen in ka badan boqol iyo afartan kun oo muslimiin ah bortuqal waxa ay kordhisay tirada waxa ay angoolo oo keliya ka keeneen lix boqol afartan iyo laba kun oo muslimiin ah waxaa ka mid ah meelaha ugu caansan ee laga soo qafaashay dadka muslimiinta ah gobollada daahuuti ashaanti huusaa fuulani boorno iyo yaruubaa muslimiinta afrikaanka ah ayaa lagu xareeyey xagga hoose ee maraakiibta kadibna waxaa lagu xiray silsilado bir ah iyagoona qaarkood ay u geeriyoodeenba waxaana badda lagu tuurayay dadkii uu cudurku ku dhacay ama isku dayay inay iska caabin sameeyaan oo ay dagaalamaan afrikaankii uu boortaqiiska keenay baraaziil intooda badan waxa ay ahaayeen muslimiin waxayna ku bilaabeen olo ole kirishtaameen oo qasab ah iyagoo u malaynayay in sidaasi ay kaga takhallusi karaan islaamka balse dhibkaasi muslimiinta loo geystay waxa ay soo saartay geesigii weynaa ee islaamka zumbi wuxuuna dab ku shiday kacdoon islaami ah oo ka dhacay dhammaan gobollada baraaziil ثوروا لشرع الله يا ثوار وافدوا حمى الإسلام يا أحرار لا تركعوا للظالمين من جرعوا الشعب الأمين عملاء أمريكا الطغاة صناعع الكفر اللعين
zumbi ayaa ahaa nin inta badan la jooga shuyuuqda muslimiinta waxa uu ku dhex wareegi jiray dadweynaha isagoo u wacdin jiray dadka kuna hagaya diinta sidoo kalena waxa uu baray qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka bilowgii iskudaygii ugu horreeyey ee muslimiinta ee iskacaabinta iyo halganka waxa uu ahaa inay u baxsadaan keemaha iyo inay bilaabaan inay deegaameeyaan howdka kuwaasi oo loo aqoonsaday al axraash tii ugu horraysayna waxa ay ahayd baahiya taasi oo u badneed boqolaal muslimiin ah oo laga soo qafaashay waddanka maali sanadkii kun shan boqol toddobaatan iyo sagaalkii miilaadiyada laakiin gumaystuhu kuma uusan gaabsan kaymahaasi sidaasi darteeda waxa ay qaadeen dagaallo badan kuwaasi oo intooda badan lagaga guulaystay kadib waxaa kordhay tiradii muslimiinta casiimadoodii ayaana sii xoogaysatay waxayna bilaabeen kacdoonno xornimo doon ah mid ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa waxa uu ahaa kacdoonkii weynaa ee balmaris oo ku taalla waqooyiga baraaziil qarnigii toddobiyo tobanaad gaar ahaan sanadkii boqol toban iyo saddexda hijriyada waqooyiga baraaziil waxaa ka aas-aasmay mustowdanaad sagaal ah oo ay xarun u tahay balmaris kuwaasi oo lagu qiyaasay dadka ku nool soddon kun oo muslimiin ah oo laga soo qafaashay galbeedka afrika waxayna awood u yeesheen in ay gaaraan isku filnaasho dhinac weliba ah iyagoo hogaamiye u doortay genaraal zumba oo ah abtiga hogaamiyihii geesiga ahaa ee zumbi halgan dheer oo dhexmaray muslimiinta oo uu hogaaminayo genaraal zumba iyo boortiqiisku ugu dambeyn guddoomiyihii boortiqiiska ee baraaziil oo lagu magacaabi jiray bedro almida ayaa muslimiinta usoo bandhigay heshiis nabadeed oo uu la galo dhammaan reer baalmaris kaasi oo xorriyad siinaya dadka baxsadka ka ah boortiqiiska haddii baalmaris ay ku dhawaaqdo inay hoos imaanayso maamulka boortiqiiska ee baraaziil hogaamiye zumbano waa uu aqbalay arrinkaasi laakiin hogaamiyaha da'da yar ee zumbi ma aqbalin heshiiskaasi kaasi oo u arkaya cadaalad darro iyo inaysan kaga nabadgelayn boortiqiiska ayna tahay dhagar waxa uuna ka soo horjeestay heshiiskaasi isaga oo ku safeeyey keliya inuu xorriyad siinayo muwaadiniinta deegaansaday baalmaris halka muslimiinta kalena ay kusii jirayaan addoonsiga gumaysiga boortiqiiska kadibna waxa uu afgembi ku sameeyey abtigii genaraal zumba iyadoo ugu dambayntiina la sumeeyey kadib markii alqaa'id zumba la dilay waxaa xilka la wareegay wiilkii uu abtiga u ahaa ee zumbi waxa uuna hogaamiyey dagaallo qaraar oo ka dhan ah gumaystihii boortiqiiska kadib markii ay bateen kacdoonnadii iyo halgankii dadka lagu addoonsanayey hogaamiye zumbi waxa uu ku dhawaaqay dowladdii islaamiga ee baraaziil sanadka markuu ahaa kun lix boqol afartan iyo saddexdii laakiin boortiqiiska ma aysan u cuntumin arrintaasi sidaasi darteed waxa ay ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah dowladdaasi islaamiga ah laakiin allah waxa uu xukumay hogaamiyaha zumbi iyo ciidamadiisa muslimiinta inay ka guulaystaan cadowgooda dagaal kasta oo dhaca guul kasta oo ay dowladdaasi islaamiga ah gaartay waxay ku fiday dhul hor leh halgankiina waxa uu socday in ka badan konton sano taasi oo ay ka buuxaan safaxaad sugnaan iyo geesinimo kadib markii boortiqiisku ay dareemeen cabsi xooggan oo ah in ay saldhiganayso dowladda waxay direen ciidamadii badda ee imbaradoriyadda si ay u go'doomiyaan muslimiinta zumbi waxa uu dhaawac ka soo gaaray mid ka mid ah dagaaladii uu galay isagoo ka dhaawacmay lugaha hase ahaatee waxa uu sii waday halgankii uu kaga soo horjeeday gumaystihii boortiqiiska kadib markii ay u suura gashay inay gacanta ku dhigaan baalmaris ugu dambeynna boortiqiiskii waxaa u suura gashay inay helaan keentii ay ku jireen kadib markii uu qiyaamay mid ka mid ah raggiisa safka halganka waana shay dabiici ah in marka halgan uu socdo la is imtixaano raggana la kala soco ilaa ay ka soo harto in yar oo daacad ah kuwaasi oo ay ugu dambayntii guusha raacdo markii ay heleen boortiqiiska xogtii zumbi waxaa u suura gashay inay gacanta ku soo dhigaan kadibna ay toogtaan labiiyo tobanka rabiicu thaani sanadka kun boqol iyo toddoba kuna beegan labaatankii nofembar kun lix boqol sagaashan iyo shantii halkaasi ayayna ku soo idlaatay masiirada jihaad ee muddadeeda kor u dhaaftay nusqarni boortiqiisku waxa ay ka baqeen in zumbi oo kale uu dhasho mar kalena ay soo noqoto muqaawamo adag oo ka dhan ah gumaysiga gaalada sidaasi darteed waxa ay bilowday inay xumayso muuqaalkiisa oo ay aflaam khiyaali ah ku suurad xumayso hogaamiye zumbi iyo halgankiisii hase ahaatee taasi xaqiiqda waxba kama aysan beddelin maxaa ka qurux badan taariikhda islaamka taasi oo ay ka buuxaan sheekooyin geesiyaal iyo halgamaayaal baaldahaba ka galay taariikhda ma jiro waddan uu islaamku gaaray ilaa waxaa jiro dad naf iyo maalba ku bixiyey sidii diinta ay ugu fidi lahayd kani waa alqaa'id zumbi waa wiil dhallinyaro ah oo u dhashay waddanka afrika isagoo addoon ah ayuu ku yimid markabka hoostiisa si uu allah subxaanahu wa tacaala ugu ciseeyo islaamka nuurna uga noqdo dadka kale isaga oo dhisay dowlad islaami ah في العلا جوالا فريقنا فخر ويروي قصة النظماء شادوا للورى أجيالا زرعوا البذور فأنت أن تحصادوهم يا بذرة التاريخ طلعك حالا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أنيق روضا أنيق روضا ولا خدر بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست